faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkani waa reediyo cadaada kusoo dhawaada warka habeen qodobada caawa dhegeysta doontiin waxaa ugu duroon ciidamada wadaadka muqtaar rabu calow mansuur iyo kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya weerar ku qaaday degan al-shabaab ku jirayeen oo ka tirsan gobolka bakool meydka la naxariistay gudoomiyaha gobolka banaadir ahaana duqan magaalada caasimada ee muqdisho maanta laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha magaalada caasimada ee muqdisho iyo aas qaran oo lagu sameeyey qobraha generaalka ahiye wasiire ka tirsan maamulka puntland ayaa qarax lagula eegtay bartamaha magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland hogaamiyaasha soomaalida iyo oramada oo shir nabadeed uga furmay magaalada jigjiga ee xarunta dalwadaanka soomaaliya ee etoobiya saraakiisha ammaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo sheegay inay qabsadeen dagna dhowr ah oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ururka al-shabaab oo maanta deegaanka buuqaable ee gobolka hiiraan kusoo bandhigay oday dhaqameed ka soo jeeda galmudug iyo hiirshabeelle intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu door koran warka haweeney reediyo cadaado guri u diyaargarowa warkaas soontaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa hanabo axad ah isna ay soo gelayso taariikhdan ay ku aastaysan tahay afarta bisha sideedaad sannada laba kun sagaaliyo toban iminkii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan ciidamada daacadda oo ah wadaadka muqhtaar rawo calow mansuur iyo kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa weerar ku qaaday degan al-shabaab shir uga socda oo ka tirsan gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed ayaan yuusuf aarax ayaa warkan nooga soo dartay magaalada caasimada ah ee muqdisho wararka ka imaanaya gobolka bokool ayaa sheegaya in deegaano hoostaga degmada xudur uu dagaal ku dhex maray ciidanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwa daacad u ah wadaadka sheekh mukhtaar rowow cali abuumansuur oo isgarabsanaya iyo al-shabaab korneel maxamed cumar teesow oo ka mid ah saraakiisha ciidanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya kuna sugan degmada xudur ayaa warbaahin sheegay in ciidanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwa wadaadka sheekh mukhtaar rowow cali abuumansuur oo isgarabsanaya in weerar ay ku qaadeen fariisimo al-shabaab ay ku leeyihiin deegaano dhowr ah oo hoostaga deegaanka abal ee gobolka bokool islamarkaana uu shir ugu socday
geeli ay qalan lahaayeen way ka carareen daashishii gurihiina waa laga soo gubay ilaa maalinta dambe meesha lagu eersanayo lahaasanaasi waxaa ka saare oo ayada guryahooda iyo geelaas ahaayna ka dhacay ma jiraan deegaanka abal iyo qaano iyo ilaa waxawaaye dimi iyo deegaamadaas doondardiid iyo deegaamadii ay degnaa ay ku sugnaayeen waa lagala wareegay deegaanka abal miya deegaanka abal ciidamada ku oo ciidamadaadana ku ay tahay meeshii hata oo kolley ay deg- deegaankooda lagu sheego waa hadda waa kolley waa lagu bahaatay ilaa yidhaah toddobaadka hore ayay ahayd markii ciidanka daacadda u ah wadaadka sheekh mukhtaar roobo cali abuumansuur iyo kuwa al-shabaab uu dagaal ku dhex maray deegaanka abal ee gobolka bakool ayaa yuusuf faarax reediyo cadaado magaalada muqdisho meydka alla u naxariistay guddoomiya gobolka beelander raxana duqa magaalada caasimadaha ee muqdisho ayaa maanta waxaa laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha adaacadda ee magaalada caasimadaha ee muqdisho waxaana aas qaran lagu sameeyey taliska tababarada ciidanka booliiska soomaaliyeed ee jenaraal kaahiye magaalada caasimada ah muqdisho qabro ku yaala dugsiga tababarka ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal kaahiya ayaa maanta waxaa aasqaran lagu sameeyey allah u naxariistay guddoomiyaha gobolka banaadir rahaana duqa magaalada caasimada ah muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow oo ku geeriyooday dhaawac culus oo ka soo gaaray qaraxii dhowaan ka dhacay xarunta fiishan ku horna ee lagu aramiyo maamulka gobolka banaadir haaska marxuum injineer yariisow waxaa ka qayb galay madaxda sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya mas-uuliyiin xilo kala duwan kasoo qabtay dowladda iyo kuwo hore uga soo qabtay qaar ka mid a xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada iyo dadweyne aada u fara badan meydka cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow ayaa waxaa maanta diyaarad qaasa looga soo qaaday magaalada dooxee caasimada wadanka qatar halkaas oo markii hore loo geeyey xaalad caafimaad kadib markii dhaawac uu kasoo gaaray qaraxii afar labaatankii bishii hore ee sanadkani ka dhacay xarunta fiisha ku horno ee maamulka gobolka banaadir ee muqdisho dadkii kasoo qayb gala aaska guddoomiyaha gobolka banaadir dhahaana duqa magaalada caasimada ah muqdisho ayaa dhammaanta si wadajir ah alle uga baryey inuu jannada uu ka waraabiyo sidoo kalena waxay tacsi u direen ehladii qaraabada iyo asxaabta uu ka baxay waxaan toos u tegi doonaa jenaraal kaahiya ama iskoola bolisiya halkaasna aaska ayaa ka bilaaban doona waxaa eh, madaxda qaranka ay fareen in insha allahu eh, ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda gobolka banaadir uu ka baxay loo sheego saddex maalmood kadib in baroordiiq qaran la samay doono goobta iyo waktiga iyo meesheedana dib ayaan ka soo sheegi doonaa hadduu ilaahay rabo waa mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون آه، waxaan anigoo ku hadlayaa magaca xukuumadda ee dowladda federaalka soomaaliya iyo guddidii qabanqaabada ee aaska qaran ra-iisul wasaaruhu u magacaabay waxaan marka ugu horeysaa tacsi u dirayaa allah ha u naxariisto ee, walaalkeen cabdiraxmaan cumar cusmaan ee, injineer yariisow oo ahaa qof qaali ah waxaan doonayaa inaan tacsi u diro dhammaan shacweynaha soomaaliyeed ee qoyskii iyo qaraabadii iyo ubadkii iyo ehelkii iyo waalidkii dhammaantoodba ilaahay waxaan leeyahay sabir iyo iimaan ha inaga siiyo allah ha u naxariisto ilaahay su-aasha ha u fududeeyo ee, cab- cabdiraxmaan waxa uu ahaa shakhsi aad u wanaagsan oo af gaaban oo af iyo adinba dadka muslimiintiiah ay ka nabadgaleen ee, shakhsi een, karaamo leh uu ahaa qof saaxiibtinimo wanaagsan buu ahaa qof aan cidnaba dhibaato u geysanin buu ahaa aniga intii xukuumadda la dhisay khaasatan xidhiidh dhow ayaannu lahayn oo walaaltinimo saaxiibtinimo oo wada shaqayneed hadduu golaha wasiirada ka tirsanaa iyo hadduu xukuumadda ku- gobolka banaadir iyo duqa magaalada muqdisho ahaaba qof aad iyo aad sharafu leh oo oo edeb leh oo akhlaaq leh oo sifooyinkii qofka muslimkaa lagu sheegi jiray dhammaantiin leh buu ahaa waxaan ilaahay u baryaynaa inuu u naxariisto su-aasha u fududeeyo jannatulfirdowsana geeyo Een, cabdiraxmaan wuxuu soo halgamay dalkiisa wuxuu wakhti badan iyo tacab badanba geliyey in dowladnimo iyo nabad iyo deganaansho dalkiisa ka islaaxaan magaaladiisa ka islaaxaan xamar wuu u guntaday naftiisuu u huray aakhirkiina waa uu kaga dhabeeyey wixii ummadda soomaaliyeed iyo dadkiisaba uu la qaban lahaa ama uu u qaban lahaa intuu nool yahay inuu qabto taa markhaati baynu ka wada ahayn waa uga marakacaynaa ee, waxaynu leenahay ee, walaal weyn oo qaali ah baa inaga baxay ilaahay sabir iyo iimaan ha inaga siiyo inteenna kale oo ummadda soomaaliyeed ah mas-uuliyiinta ah dowlad iyo shicibba waa in tacabkii iyo shaqadii uu hayay aan sii laban laabnaa ee, suurtogelinnaa in aynu dalkeenna ka aasaasno nabad nabad islaaxda ee magaalada xamar oo caasimadii dalka aynu nabad islaaxda ka aasaasno qof waloo soomaaliyeedba ku noolaan karayo ee, niyadda iyo nabdigaba siin karaayo ee, waxaynu ku sagootaynaa walaalkeen aaskaa qaran iyo ducadaa qaran waxaa jiri doonta oo kale oo madaxweyne farmaajo ku baaqay in saddex cisho kadib baroordiig qaran loo sameeyo kelmadaha ku munaasibka ah madaxweynaha ra- ra'iisul wasaaraha een, asxaabta ehelka qaraabada laga odhan doono xafladaas hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan leeyahay ilaahay walaalkeen ha u naxariisto waxay nooga aadan oo keliya in aynu u ducayno waxaa kaloon doonayaa inaan munaasabadan uga faa'iidaysto inaynu cashinno dhammaanteen qof kasta oo wax u sheeganayay hadduu jiro waxaan ka codsanaynaa aynu cafinno aynu iscafinno ilaahay aynu u barinno inuu u naxariisto innagana markaan miiqaamkiisa gaadhno ilaahay inooga daba naxariisto waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu shacabka soomaaliyeed ayaa waxay xusuusan doonaan dadaalkii dowlad jacaylkii iyo doorkii muuqday injineerisu uu ku lahaa oo ka soo qaatay samata bixinta nabadayntii dibudhiska dalka wuxuuna marxuumkan tusaale u ahaa malaayiin soomaaliyeed u taagan adkeynta midnimada xaqiijinta cadaaladda iyo dib u soo nooleynta maqaamka aynu ku lahayn dalalka caalamka wasiire ka tirsan maamulka puntland ayaa qarax lagula eegtay bartamaha magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland faahfaahin dhereed ah ayaa ka soo baxaysa qarax miino oo barnaamijda maanta ka dhacay bartamaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee puntland qaraxaasoo la sheegay in lala eegtay gaari u watay mas-uul xeer kala duwan ka soo qabtay maamulka puntland qaraxan ayaa goobjogaalle waxay sheegeen in lala eegtay gaari u watay wasiirkii hore qorshaynta xukuumaddii madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas sidoo kalena mar soo noqday wasiirkii maaliyaddii maamulka puntland kaasoo lagu magacaabo shariix xaaji faarax islamarkaasna uu ku dhaawacmay mid ka mid ah ilaaladiisa gaariyan oo ahaa mid aan xabadu karin ee bulo brouf ayaa waxaa la sheegay in miinadu ay ka heleeshay qeybta sare xilli uu marayay xaafadda new boosaaso ee magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland laabiga afar irdoodka kuna dhow hoteelkii hore ee ramadda ee magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland sidoo kale shariix xaaji faarax ayaa horey uga soo minowday musharaxiinta madaxweynaha maamulka puntland doorashada uu ku soo baxay cabdiweli maxamed cali gaas ha yeeshee markii dambe uu qabtay xilka wasiirka maaliyadda iyo wasaaradda qorshaynta ee maamulka puntland laamahamaanka magaalada boosaaso ee gobolka bari puntland weli kama isan hadlin qaraxaasi ha yeeshee bilihii ugu dambeeyey ayay wax magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland waxa ay noqotay mid ammaankeeda sii xumaanayay iyadoona ay ka dhaceen qaraxyo iyo dilal mas-uuliyadeeda ay sheegtay in dagaalamayaasha al-shabaab hogaamiyaasha soomaalida iyo oromada ayaa shir nabad uga furmay magaalada jogjiya xarunta dowladagaalka soomaalida etoobiya hogaamiyaasha ismaamulidda soomaalida iyo oromada ee hoostaga waddanka etoobiya ayaa maanta waxada wuxuu shir uga furmay magaalada jogjiya xarunta dowladagaalka soomaalida etoobiya kulanka labada dhinac ay yeesheen ayaa ujeedadiisa waxay ahayd midii bulshaysiineed oo lagu gorfaynayay xalka colaadda labada shacab kaas oo sani lasoo dhaafay taagneed xalna aan laga gaarin in la iska garto xuduudaha labada maamul iyo in oromada iyo soomaalida ay isku aragti ay ka noqdaan isbeddelka siyaasadeed ee waddanka etoobiya uu ku dhex jiro madaxweynaha dowladdaanka soomaaliya ee etoobiya mudane mustafa maxamed cagjar oo warfiidan kula hadlay magaalada jegjiga xarunta dowladdaanka soomaaliya etoobiya ayaa tilmaamay in shirkan inuu yahay midkii labaad oo laba dhinac ay isku yimaadaan madaxda gobolka oromada ee waddanka etoobiya oo shalay tagay magaalada jegjiga xarunta dowladdaanka soomaaliya etoobiya ee dhankiisa rajo wanaagsan ka muujiyey in natiijo ay ka soo baxdo shirkan uuna xal u noqon doono nabad waarta oo ka hana qaada deegaanada soomaalida iyo oromada shirkan maanta ka furmay magaalada jegjiga xarunta dowladdaanka soomaaliya etoobiya ayaa waxaa ka qayb gelaya wafuud ka kooban in ka badan laba boqol oo kuwaasoo isugu jira shacab iyo oday dhaqamedyo iyo mas-uuliyiin kale colaadaha dhex maray rayidka labada deegaan ayaa waxaa naf ku waayey boqolaal ruux iyadoona ay ku barakaceen balaayin ruux oo labada dhinaca saraakiisha ciidamada ammaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in qabsidan deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed saraakiisha ammaanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay inay qabteen deegaano ka mid a gobolka baay oo ku sugnaayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab taliyaha ciidanka booliiska ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay in howlgallada ay ka sameeyeen deegaanaha hoostaga magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed ay ciidamada ay duuba qabsadeen kadib markii halkaasi howlgal xoogan oo dad ay ku dhinteen ay ka filiyeen ciidanka koonfur galbeed ee ammaanka taliya mahad oo warbaahinta kula hadlay magaalada baydhabo ee gobolka baay ee koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay in goobaha ay ka qabsadeen dagaalamayaasha al-shabaab ay ka mid yihiin afgaduud buuraay awdhigle buulo jebi iyo deegaano kale oo ka tirsayan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasoo ay ka arramiyeen in ka badan toma san dagaalamayaasha al-shabaab taliya mahad ma sheegin in howlgalkaas socday ay isku dhaceen ciidamada al-shabaab ee halkaasi ku sugnaa iyo ciidamada xoogga dalka ee halkaas howlgal ka sameynayay taliyaha ayaa ugu baaqay dadka deegaanadaasi ku nool inay si dhow la shaqeeyaan ciidamada maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ee howlgalkaasi iska kaashanaya waxa uu sheegay in ciidamada ay sii wadaan howlgalka uu ku sheegay in al-shabaab lagaga saaraya deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka baay ee koonfur galbeed soomaaliya ururka al-shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka soomaaliya ayaa maanta deegaanka buuqaable gobolka hiiraan ku soo bandhigay odoo dhaqameed ka soo jiida ah galmudug iyo hirshabeelle ururka al-shabaab ayaa soo bandhigay siddeetan lix oday dhaqameed oo sheegay inay ka mid ahaayeen kuwii soo doortay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya odayaashan ay sheegeen in ka kala imaadeen hirshabeelle galmudug ayaa waxay tageen deegaanka leera buuqaqaable oo ka tirsan gobolka hiran halkaas oo gacanta ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab al-shabaab ayaa sheegtay in odayaashaas ay aqbaleen baaqii al-shabaab ee ahaa inay soo diiwaangeliyaan lagana cafiyey islamarkaasna hadda kadib aysan beegso doonin dagaalamayaasha al-shabaab goobta lagu soo bandhigay odayaashan ka koobnaa siddeetan lixda qof ayaa waxaa ku sugnaa guddoomiyaasha al-shabaab ee gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellaha dhexe iyo mudug sida ay sheegeen al-shabaab guddoomiyaashooda oo kale ahaa kaba ku tukada oo ah guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe guleed abuunahmaan oo ah guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo sidoo kale abuucadnaan oo ay sheegeen inuu yahay guddoomiyaha gobolka mudug ee maamulka galmudug konton iyo saddex ka mid a odayaashan lagu soo bandhigay deegaanka buuqaable ee gobolka hiiraan ayaa waxaa la sheegay inay ka tageen deegaanada maamulka hirshabeelle halkaa soddon iyo saddex ka midan ah ay ka imaadeen maamulka galmudug deegaanadiisa al-shabaab ayaa horey u sheegtay in u yeerayaan odayaasha soo doortay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya si ay uga toobad keenaan dembiga ay galeen waxayna sheegeen inay tooxuudka uqaban doonaan warkii hamil waanaga intaas nabadgelyo